booliiska dalka beljimka ayaa howlgal uu shalay fuliyey waxaa magaalada uu ka fuliyey atwerb iyadoo ay kusoo xirxireen saddex iyo toban qof oo lagu tuhmay inay xiriir la leeyihiin ururada haddaba xadjiriinta ah haddaba wariyaha haddaba axmed rayaale buux oo magaaladaasi ku nool kana howlgala kana mida soomaalida hogaamiyaasheeda halkaasi ayaa wuxuu u warramay wariyaha v o eda ridwaan xaaji cabdiweli wuxuu howlgalkani ku saabsan yahay tun soo galay saddex iyo toban guri oo ku yaala dal magaaladan antwerp iyo nawaaxigeega oo lagu ay amar ku bixisay maxkamaddu in baaritaan lagu sameeyo de wararka ay de maxkamaddu soo saarta waxa ay ku sheegeen in weli baaritaan lagu hayo maxkamadduna ay go-aan gaari doonto laakiin waa tun soo galay oo dee looga shaki qaba dad salafiyiin jihaadistayaalaba markaa lagu sheegay inay dadkani aragtida nooca ah amba hawada nooca ah ay ku jirtay saas darteed baa howlgalka loo fuliyey baaritaankuna weli waa socdaa waa gartay marka ma arrin la xiriirta in dadkan lagu tuunsan yahay inay ku lug leeyihiin falal argagixiso ah
de amarka la baxshay ee deelsiisay ay maxkamaddu bixisa ee dee lagu amray inuu booliiska la shaqeeyo maxkamaduhu ay baaritaankaas soo sameeya waa tun tun dee lagu sheegay inay dadkaasi salafiyiin jihaadiista ah yihiin de tunkaasi weli iyaku aad bay uga gaabsadeen inay caddeeyaan warka dhabta ah ee lagu bartilmaameysadoo magaca keliya kusoo koobeen wuxuuna la xidhiiri karaa oo keliya in lagu tuunsan lagu tuunsan yahay inay la xidhiidrhaan arrimaha aad hadda ka dhawaajisay
waa gartay dad miyaa jira oo ka tirsan ciddan hadda la tuunsan yahay aad sheegtay ee laleeyahay waxa ay noqon karaan arrimo argagixisaha oo syriya u tegay dagaalada ka socda
dalkan oo dalkaa tegay oo dhowr jeer lagu soo qaantay warbaahinta dalkan way jireen oo qaarkood muran weliba uu ka taagan yahay qaarkood carruura dhulkaa ku dhaldhaleen oo aan weli soo noqonin arrimaha nooca ah inay la xidhiidha waa laga yaabaa wayna u badnaan kartaa laakiin dee waa jawi amba kooxa isku xidhan oo isku aragti ah oo lagala baxay guryahoogii oo dee loo malayn karo inkastoo aan weli xaqiiqada dhabta aana sheegi karin inay laleeyihiin laamo kale oo dalkan ka baxsan xidhiidho arrimaha noocaa ku saabsan hadda laakiin qoraalka waxaa lagu sheegay amba roor murtiyeedka ka soo baxay maxkamadda dalkan in magacii aan kuu sheegay ahaa dadkani waxay aaminsan yihiin qaacidada ah salafiyiinta jihaadiistayaasha ah taas de kulley waxay tilmaan u tahay magaca dadka islaamka ah oodan filayo in uu meel uun la gelin doono meeshay doonaysa waa noqotay waa gartay laakiin booliisku waxa ay leeyihiin unugyo argagixiso ah ayaa howlgalkan uu ku socday marka ma laga yaabaa in weeraradii horey uga dhacay dalka faransiiska laftooda ay arrimahan ku lug leeyihiin oo dadka qaarkood loo malaynayo inay weeraro geysan karaan howlgalka booliiska waxaa inta badan waxaa amra maxkamadda maxkamaddu goortay wax amrayso waa goortii xogan la helo ilaamaha ammaanka ee dalkani ay gudbiyaan dabadeed markaas bay siisaa rugsada in baaritaan lagu sameeyo sidaa uun in loo galay suurtagal ma noqonayso waxaase dala uu yahay uun qorshe laga baaraandegay oo waxuun lagu hayo wax caddayn ah oo hubaal ah oo ka imanaya ilaamaha amniga booliiska howlgalka fuliyana waa kii mar walba la shaqaynayay maxkamadda kaasi markuu hawl fulinaya cadaymo dhanka maxkamadda ayuu ku socdaa wax meel la xidhiiro oo wax lagu hayo unbay noqon doontaa qaar uu shiki ku jirana oo dee laga shikisan yahay inay dadka noqdaanna waa laga yaabaa qaaray wax ku caddaadaanna inay noqdaanana waa laga yaabaa laakiin booliiska hawsha fuliya waa kii la shaqaynaya maxkamadaha waa gartay goormaa marka la filan karaa faahfaahin dheeri ah oo ku saabsan howlgalkan
warmurtiyeedka ka soo baxay maxkamadda dalkan belgium waxaa lagu sheegay in la soo shaacin doono goorta ay wax dhici doonaan iyaka annaga go-aamin doono kolka baaritaan dheer samayno inaan sii hayn dooni iyo in kaleba kuley warmurtiyeedka lagu soo saaray kaas dee xilliga uu noqon doono hadda ma sheegi karo laakiin waxaan fili doonaa xeerkude siduu dhigaya qofka askari markay hayso ee xabsi la geeyo xilli go-an ayuu leeyahay xilligaa gudihii uun in go-aanka lagu gaari doono amba in la sii hayo amba in la sii daayo unbay noqon doontaa
kaasi waxa uu ahaa axmed riyaale buux oo ku dhaqan ama degan magaalada antiferby islamarkaasina lagu soo xiray saddex iyo toban qof oo lagu tuhmayay inay xiriir la leeyihiin ururada mujaahidiinta amaba jihaadiyiinta ah wariyaha v o eda ee london ridwaan xaaji cabdiweli ayuuna u warramay